dhulgariirka ayaa burburiyey dhismayaal waxaana dadka ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ay guryahoodii uga baxeen cabsi ay ka qabaan dhulgariirka oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo labada kun iyo afartii dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa toddoba dhibic laba ayaa xalay ku dhuftay buuraha atlas ee dalka morocco sarkaal maxalli ah ayaa sheegay in dhimashada ugu badan ay ka dhacday dhulka buuraleyda ah oo ay adag tahay in la gaaro dhulgariirka ayaa waxyeello u geystay dhismayaal ku yaala magaalada marakeej oo ah tan ugu weyn ee ugu dhow xudunta dhulgariirka iyo halka uu sida daran ugu dhuftay waxaana dadka ku nool ay xalay ku hoydeen bannaanka iyagoo ka cabsanaya inay guryahooda seexdaan minaarad masaajid ayaa ku dhacday fagaaraha janaa alfana oo ah wadnaha magaalada qadiimiga ah ee marakeej oo ah goob ay hay-adda unesco ku dartay goobaha taariikhiga ah ee dunida telefishin maxalli ah ayaa baahiyey sawirada burburka iyo gawaari ku hoos jirta markii uu dhulgariirku dhacayay waxaa magaalada marakeej ku sugnaa kooxda kubadda kolayga ee gift stars oo soomaaliya ku matalaysa tartanka horyaalada gabdhaha ee dalalka carabta saciid ibraahim xuseen buuna oo horey saxaafadda iyo samafalka uga soo shaqeeyey ayaa ka mid ah madaxda hogaaminaysa kooxdan waxaan weydiiyey inuu sawir ka bixiyo xaaladda markii uu dhulgariirku dhacayay ruaantii aada waa mahadsan tahay colaad xaalad laga sheekeyn kara ma ahayn xaalad aada u murugo badan oo qof kastana isdhigi karay waa maalinta kugu dambeysa noloshaada ayay ahayd ruaantiina meel waxaan joogay oo barxad ah laakiin aan gudaha aan ugu jirin xagga dhismooyinka hotelka aan ka degana magaalada marakesh dhamaantiina waxaa dhacday in hal mar keliya aan aada u maqalnay gariir xoogan iyo dhawaq xoogan waa is leedahay waxa waaye waa dhulka dhan baa laisku soo koobaya aad isdhehayso oo aada u xoogan ayaa jiray dhamaantiina argagax fara badan dadkii o dhan oo hotelka kasoo wada cararay dadkii o dhan oo banaanka usoo baxay dibadda dhammaantood isugu yimid oo wada ooynaya oo wada argagax ah qaarkood oo jaranjarooyinkii waxyaalo kasoo gaartay oo dhaawacyo fulid ahaa marka dhibaato xoogan ayaa aniga ii muuqanaysay oo dadka marka iga ag dhawaa ah oo aada u argax badnaa laakiin magaalada raadaheeda kala duwan waxaa jirta in dhismooyin ay dadka kusoo dumeen waxyeelo badan ee dhacday oo dhimasho ay dhacday telefishinka qaranka ee dalkan morocco ama boqortooyada morocco ayaa sheegayay ama telefishinkan loo yaqaano al ula in kun qofood ay halkan ku dhimatay sidoo kalena kun iyo laba boqol ay dhaawacantay marka wasiirka arrimaha gudaha ayaa asna wuxuu sheegay in dadkaas todoba boqol ka mid a xitaa yihiin kuwa oo xaaladooda halis ah marka magaalada qaab argax ayay maanta si aada ugu sugneed iyo dadkii markii waxyeelada gaarsheen looga gurminayo marka argagaxaasiti waa wax la qiyaasi kara maaha misan waxaad iga warantaa kooxdii gabdhaha kubadda kollega ee soomaaliya ee ka qeybgelaya ciyaarihii horyaalada gabdhaha carabta kooxdan ama naadiga gift stars ee aad madaxda hogaaminaysa ka mid tahay iyagu badqabkooda iyo xaaladooda waa sidee ruaantii aada waa mahadsan tahay wax dhibaato ma jirin oo nasoo gaaray marka laga reebo argagax maadaama ay ku jireen ciyaaryahano da-yar oo hablo u badnaa oo ka yimid dalalka austria australia iyo maraykanka kuwo kalena ay soomaaliya ka yimaadeen adiga tiimka wuxuu ahaa tiim meelo kala duwan ka yimid oo marka tartankan qaybgalayay gabdho da-yarna way ku jireen aada u argaxay oo aadiyaabayso mataqaana xalay dhanba aan isheeg inta kala jooji dhab ahaantiina waxay ahayd argagax ilaa iyo maanta xilada ugu dambeeya aan kula hadlayana xitaa isku macnaha degi waayeen inay hotelkooda ku laabtaan iyadoo xaaladii ay degnayd isku aamini waayeen qof walbana uu dibadda markaa joogay marka alxamdulilah hadeertaan inta badanna howlahaasna waan iska xalinay oo inta badanna qorshehinay waxaan ka badanay inaan magaaladan sii joogno oo waxaan goosanay inaan dhinacan kaasabalanka usii diidno si aan safarkeena kale oo meelihii aan kala nimidna aan ugu laabano insha allah alxamdulilah hadeetaan waxaan sheegnay waa dembi dhammaanna ciyaartooyda way dad qabaan soomaalida ku nool dalkaasi ee uu saameeyey dhulgariirka waxaa ka mid ah cabdiraxmaan nuur qanyare oo degan magaalada marakeej muddo laba iyo toban sannadooda waxa uu ii warramay isagoo ku sugan magaalada kale ee magnas waxaan deganahay meel khari siyaaxa in la yidhaaho oo real state ah xalay marka agagaarka maraakish ayay ka oo u badnaay dhulgariirku anigu waan tukanayay kursi baan ku tukanayay kursigaa ila noocsaday waxaan u qaatay sokortayda ila dhacday waan istaagay gariirkii waa istaagay markaan tukaday kabacdi aan saaxiibadii aan wada joogno banaanka kasoo noqdaa waxay yidhahan dhulgariiraa taagan guriga kasoo bax banaankaa taagannahay marka xaaskaygaa joogay aan wada xiriiraynay dad kale soomaaliya oo ninka ila socda kamid yahay xaaskiisuna meesha nala degan yahay xalay waaga banaanka ugu baryay guryaha ayaan la gelin baa layidhi agagaarka maraakish iyo gartazad ya yaa aada loogu baaba'ay dhul gurihii hadda dambe ma arkin laakiin xalay waagaa banaanka ugu baryay dawladdu waxay u fasaxday saakay seven o'clock toddobadii aroorinimo inay guryahooda ku ku noqdaan kulligeen ba soomaalidana waa iska warqabnaa waas wacnay soomaali badana degan magnaas iyo faas iyo iyo rabaadba waas wacwacnay kulligood odayaan u ahay waa wacay kulligood aa nabad qaban insha allah wasaaradda arrimaha gudaha ee morocco ayaa ku boorisay in dadku isdejiyaan iyadoo hadal laga sii daayey telefishinka ku sheegtay in dhulgariirka uu ku dhuftay ilaa iyo lix gobol xarunta juqraafiga ee morocco ayaa sheegtay in dhulgariirka uu dhacay waxyar kadib kow iyo tobankii habeennimo ee saacadda aagga igli ee buuraha high adlas ku-xigeenka labaad ee safiirka soomaaliya u fadhiya morocco maxamuud maxamed faarax oo aan qadka taleefonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada marakesh oo ay u tageen ka wardoonka xaaladda soomaalida iyo kooxda kubadda koleyga ee gabdhaha ee halkaa ku sugan ayaan weydiiyey xaaladda badqabka guud ahaan soomaalida soomaalida ilaa hadda wax dhib oo gaaray ma jiraan magaalooyinkii ku kala sugan yihiin waxaa kamid ahaa rabaad oo safaaradda ku taalla maraakesh fas majlis marka wax dhib oo gaaray ma lahan ayaga soomaalida waddankaasi ku nool intay leegihiin soomaalida inta badan arday iyo dad oo familo oo degan ayay inta badan u badan yihiin iyo qoysas inta badan kasoo guura yurub iyo kasoo guuro degan marka dad saas u badan ma ahan laakiin qiyaas ahaan waa boqol qof ayaa lagu qoys baa lagu qiyaasaya markii arrinta dhacdaba waxaan la sameynay xiriiro waxay leeyihiin community oo maaragtay oo jaaliyad bay leeyihiin oo ku xiran safaaradda iyo dhammaan ardada meelaha kala joogaan magaalada saas la yihahdo oo u dhowaa maraakesh oo saameynta ay maarata alxuus magaalada la yiraahda ka dhacday maraakish o dhow kuwii joogay iyo rabaad oo aan joognaba ku dhammaan waa la sameynay wayna fiican yihiin wayna nabad qabaan cabsi guud way iska dhici kartaa oo oo maadaama markii ugu horreysay uu yahay wakti dheer kadib inuu soo noqon karo in kalena aan la ogaa karin way way caba karaan dadkii oo maarata way dareemi karaan dareenkaas annagana waa la qaybsanay ka safaarad ahaan wayna nabad qabaan alxamdulilah waa dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca morocco tan iyo labada kun iyo afartii oo dhulgariir ka dhacay buuraleyda riif ee waqooyiga dalkaasi ay ku dhinteen in ka badan lix boqol oo qof madax arbeed iyo madax caalamka kale ah ayaa ka tacsiiyey dhulgariirka madaxweynaha dalkan maraykanka joe biden ayaa ka mid ahaa madaxdii ka falcelisay mashaqadan isagoo yidhi waxaan aad uga murugsanahay dhimashada iyo burburka uu sababay dhulgariirka morocco qalbiyadeenna iyo ducadeennuba waa kuwo la jira dhammaan dadkii uu saameeyey dhulgariirka ba'an maamulkaygu wuxuu la xiriiray saraakiisha morocco waxaan si deg dega uga shaqaynaynaa xaqiijinta badqabka muwaadiniinta maraykanka ee morocco ku nool waxaa kaloo aan diyaar u nahay sidii aan kaalmo kasta oo lagama maarmaan ah u gaarsiin lahayn dadka morocco maraykanku waxa uu garab taagan yahay morocco iyo saaxiibkay boqor maxamed xilligan adag ayuu yidhi madaxweyne biden